ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa sheegay inay deegaanka u dhexeeya afgooye iyo beri ree ay ka nadiifiyeen maleeshiyada ururka al-shabaab kadib weerar ay qaadeen maalintii shalay ciidanka ayaa la sheegay inay deegaankaasi ka samaysteen saldhigyo ayna doonayaan in ay xajistaan ismaaciil xuseen farjar ayaa howlgalladan waxa uu ka wareystay wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed sax weye howlgallada waa ay socdaan waxay ka socdaan dhammaan gobolada koonfur galbeed gaar ahaan howlgallada hadda ugu xoog badan waxay ka socdaan dhinaca shabeellada hoose iyo bokool dhinaca shabeellada hoose waxaa wada ciidamo dawladda soomaaliya ciidamo soomaaliyeed bokoolna waxaa ka socda howlgal bilaaran oo ay wadaan ciidamo kuwa koonfur galbeed idinkii waxaan rajaynaynaa nimankan cadowga ee la degay ummadkan soomaaliyeed sidii looga adkaan lahaa weye qorshaha socdo waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala howlgallada inay ka bilowdaan dhinac bayna si wada jirayna ay u wada socdaan insha allah marka maxay howlgalladii hore kaga duwan yihiin bal haddaad dadka u sheegtid waayo mar kastana dee howlgallo waad samaysaan de howlgallo waa sax waaye howlgallo mar walba waan samaynaa waad la socotaa dalka dhowr iyo labaatan sano oo burbur iyo waxbaa jiray ilaa iyo toban sano ku dhawaadna waxaa la wareegay qolooyinkan khawaariijta ah ee banaystay sidii ummadan dhiigkeeda iyo xoolaheeda loo banaysan lahaa nimanka banaystay dee howlgallada waa ay socon doonaan insha allahu tacaala inta ay joogaan haddii ay mar hakadaanna insha allahu ay bilaaban doonaan oo waa ay sii socon doonaan ilahi idinkii marka ma soomaalida ciidamadooda keliyaha ama kuwa dowlad goboleedka haato ama kuwa federaalka ahaatee ayaa wada howlgallada mise amisom ama ciidamo kale oo idinka garab siinaya jira ciidamada dagaalka hadda ku jira waa ciidamada soomaaliya haddee saaxiibana kama marna meesha soomaalidu saaxiibo badan ayay leedahay dhinaca argagixisada la dagaalanka cadowga dad badan oo soomaalida u kaalmeeya ayaa jiro laakiin waxaan ku xaqiijinaa dagaalada socda waxaa wada ciidamada soomaaliya ilaa hadda meelaad howlgalaad fuliseen oo khasaare ka dhashay ma jira howlgallada waa ay qorshaysay waa ay qorshaysan yihiin cadowga waa uu barbardhigi waaye ciidamada soomaaliya markii ay dhaqaaqeen insha allah waxaan rajaynaynaa meeshii ay istaagaanna in looga adkaadaan rajaynaynaa ilahi idinkii meelaa qabsateen ma jirtaa oad kala wareegteen oo hore tusaal ahaan ururka al-shabaab aad la dagaalamaysaan oo kale u gacanta ugu hayay cadowga sida aad la socotid dalka in badan ayuu joogay meelaha deegaanada hadda sida beridii iyo agagaarkiisa cadowga ayaa ku sugnaa markii ay ciidamada ku ay ku dhaqaaqeen cadowga waa uu iska sii cararay ilahay idinkii waxaan rajaynaynaa inta cadowga laga soo afjarayana ciidamada inay howlahooda wadaan laakiin dad badan baa isweydiinaya tusaale ahaan meelo kala duwan baa ciidamadu intay howlgal ku qaadaan oo qabsadaan oo wakti joogaan ayay dib uga soo baxaan dad badan baa maankooda wax ka guuxaya goorma ayaa ciidamadu dib uga bixi doonaan marka dadka su-aasha qaba maxaad uga jawaabi lahayd dadka soomaaliyeed ee su-aashaas qaba waxaan leenahay ciidamada soomaaliyeed ilaahay idinkii waxay garab taagnaan doonaan shacabkooda si ay u badbaadiyaan hantidooda iyo dhiigooda sidii ay u badbaadin lahaayeen unbay u socdaan shacabkana waxaan leenahay ciidamada garab istaaga ilaahay idinkii insha allahu dagaalkana waa uu socon doonaa ilaa cadowga looga guulaysto laakiin dee dhowr jeer baa lagu dhawaaqay howlgallo kala duwan ama amisom ha ku dhawaaqdo ama ciidamada soomaalidu ha ku dhawaaqeen oo inta howlgallada la bilaabay joogsadaan kan ma isleedahay wakti kooban buu ku istaagi doonaa mise qorshihiina idinka waxa weeye inaad wakti dheer wataan qorshaha dawladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ugu sidii cadowga looga safeyn lahaa deegaanadan ayaa ugu muhiimsan howlgalladanu waa ay socdaan hadee waa la socotaa dalka sidaan horey kugu sheegay nimanka cadowga in badan iyo dhagar badan ayay dalka ku joogeen dee waa laga yaabaa in maalin iyo laba aan lagu soo afjeri karin howlgalku balse waxaan rajaynaynaa in cadowga laga adkaan doono ilahay idinkii howlgalladana haddee waa ay socdaan oo meelo badan ayay ka socdaan insha allahu tacaala shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay idinkii waa laydinka dulqaadi doonaa kuwa banaystay dhiigga islaamka iyo iyo hantidoodaba
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed oo khadka teleefonka ugu warramayey ismaaciil xuseen farjar